فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walbaahi aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah caawa qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigay sawirada askartii lagu laayay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug halkaas oo maalintii shalay uu ka dhacay dagaal xooggan islamarkaana lagu dilay kow iyo labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka qara xooggan oo lagu gubay gaari cabdibila ah islamarkaana lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo maanta ka dhacay duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho sarkaal sare oo miinabaara ahaa oo ka tirsanaa maamulka puntland oo lagu dilay qarax ka dhacay gobolka bari dowro sharci ah oo loo soo xiray wulaadda tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe oo lagu soo xiray degmada aadan yabaal waxaad dhegaysan doontaan waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabbaas abu moxamed oo la dardaarmaya wulaadda sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo bilaabaysa baahinta waraysiyo muuqaalla ah oo ay la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana faa'iidaystay wakhtigii ay u qabteen hoggaanka xarakada ergeyga koowaad ee lagu bilaabay muuqaaladan taxanaha ah oo ka mida ergooyinkii maamulka hirshabeelle ayaan caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada idinkugu soo gudbin doonaa waraysigiisa inta uu socdo barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaad ku dhagaysan doontaan askar ka soo goostay dowladda federaalk oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaan meesha ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin toogasho ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday waddanka maraykanka askar ka tirsan xukuumadda kaabul oo lagu dilay weerarro ka dhacay waddanka afghanistaan iyo cudurka koronafirus oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo amerikaan ah qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku bilownay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigay sawirada askartii lagu laayay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug halkaas oo maalintii shalay uu ka dhacay dagaal xooggan oo lagu dilay kow iyo labaatan askari xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawiro bannaanka soo dhigaya khasaarihii aadka u xoogganaa ee ciidamada dowladda federaalk ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug sawirada laga soo qaaday goobta dagaalka ayaa muujinaya tobaneeye askari oo dhintay iyo dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya gaadiidkii ay wateen askarta dowladda federaalk gaar ahaan guutada kow iyo labaatanaad dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanada ay ka maamulaan gobolka mudug waxay ku soo bandhigeen meydadka kow iyo toban askari halka ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka bacadweyne saakay ku aasteen toban askari taasoo dhimashada guud ka dhigaysa kow iyo labaatan askari oo uu ka mid yahay sarkaal ciidan sidoo kale waxaa wararkaasi lagu dhaawacay afartan askari kuwaas oo laba iyo labaatan ka mida ay ka tirsanaayeen ciidamada danab ee uu tababaray maraykanka sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu arkayaa ciidamada dowladda federaalk oo bilqan fagaarayaasha dagaalka iyo xabadaha oo kaga yaala sujuudda halka kuwo kalena ay rasaastu ka haleeshay qeybo kale oo ka mida jirkooda deegaanka bacadweyne waxaa sannadkii hore ee labada kun iyo labaatanka ka dhacay weerar xooggan oo cagmarin ah kaasoo lagu dilay in ka badan konton askari oo ka tirsanaa guutada kow iyo labaatanaad ee dowladda federaalka sidoo kale qarax xooggan oo maanta barqadii ka dhacay deegaanka suguri oo u dhexeeya magaalada boosaaso iyo buuraha galgala ayaa waxaa lagu dilay sarkaal miinabaara ah oo lagu magacaabi jiray maxamuud axmed sigaar sarkaalkan ayaa waxaa lala beegsaday qarax xooggan oo ay u aaseen dagaalyahanno ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab isagoona ugu dambayntii ku geeriyooday goobta marar badan gobolka bari waxaa ka dhacay weerarro xooggan oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka puntland ee ku daaban shisheeyaha dhanka kale qarax xooggan oo maanta lala beegsaday gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxa uu haleelay gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen cutubyo ka tirsan ciidamada haram cadde ay tababareen shisheeyaha waxaana halkaasi lagu dilay saddex askari halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro kale waxaana intaas sii dheer oo qaraxa gebi ahaanba ku burburay gaarigii ay wateen askarta haram cad waa hagaag wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan dowro sharci ah oo loo soo xiray wulaadda tuulooyinka shabeellaha dhexe balse markaan waxaad ku soo dhowaataan mid ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana waraysiga la yeeshay cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali بسم الله الرحمن الرحيم war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna nin daahir amiin jeesaw nin la yidhaahda ayaan un mucaarad ku ahay oon macnaha kasoo horjeeday inaan goobta ka leexiyana aan isku dayna nin kalean wadno yacni ninka aan waday soo maaha cusmaan cadaabe ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa naala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fekerka raggii qaatayo waa fashiilanteene
sida qabiilkeena miskiila joognaan aan islaamnimo moodayn ha waa Soomaaliya diin ayaaba gaal leba wax anaga islaamnimada ku lala abahay ku dhash abahay awwe ku dhash anaga Soomaaliya nahay waa ku dhalanay islaamnimada anaga saasay aan aan aamsanen laakiin hadda markii noore uu cabdi wax nala fahamsi oo alla ahadiis aan dhageysan oo tafsiirka aan dhageysan waxaana soo cadaatay wax yar in lagu gaaloobi kara ama lagu ridoobi kara diintana la soo galo lagana baxo ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad weey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacay cismaan axmed rabi waa dhowahay doorashada oo hir shabeellaan ka qayb galay aniga nin baan waday nin daahir amiin jeesaw nin la yidhaahda ayaan un mucaarad ku ahay oon macnaha kasoo horjeeday inaan goobta ka leexiyeen aan isku dayno nin kale aan wadno yacni maxaa la yidhaha ninka aan wada soo maaha cismaan cadaabe cismaan axmed maxamuud
marka doorashadii kuma guuleysay albaabkaba kama soo gelinba ninkii wadnay annagaba waxaa waaye bannaanka nagu reebay waaya
marka waxba ma aanan dooran
waaya marka een, na wax dooran waa rabnay oo dee nimaan ba wadnay mogtahay si waxa laakiin he een, ma suurgal ilaah xaggiisa ka suurgal yacni ninkii wadnay iyo macal annagaba waa istaan bayna leer bannaanka taga
waa gartay maxaad marka een, uga gol lahaadeen een, ku mucaaradaysaan xildhibaan jeesmi waxaan ku mucaaradayna macnaha guud horta hal macnaha guud isku jilibaan ahayn gaarna macnaha laba ji- jiliboodo jilib hoosaadaan ahayn si waxa marka eeda aan ka tirsanayno in uu macnaha ciyaal badan oo dibadaha isu baxay un asuu beeshiisa iska qaaday allah ilaahay muxuu ahaay een een muxuu ahaay xoogaa baxshan dhinac u bad ha xagiisa asuu beeshiisa u baday marka anaga beesha aan ka dhashay marka waxaan tabanaynaa in uu macnaha oo xoogaa gees laga xusulka uu nagil yaani meesha ka tuuraan lahayd ha marka ujeedada dhammaan meesha u imaadnay cadfad qabiil ayaa meesha na keentay waaya ergooyinka doorashada ka qayb gala maxaad leedahay ergooyinka doorashada ka qayb galay waxaan leeyahay wixii dhintay waaba dhinteen wixii nooloo hadda imaadana ilaahay toobadooda horta ha aqbalo wixii maqanne waxaan ku baraarujinaa inay macnaha ka soo qayb galaana oo xarakada islaamiga ay imaadaana goobaha ay joogaana oo ilaahay u toobad keenaana intaasaan ku baraarujinaa een, annaga hadda waa imaadnay meeshaan waxaan kala kulannay soo dhoweyn aad iyo aad u heer sarraysa si waxa
bini aadan saas wax u soo dhoweeya waa ii dhiman tahay aniga si waxa waayo macnaha maxaa ad rabtaa maxaad u baahan tahay maxaa kaa dhiman yaa wax u baahan yaa xanuunsan meel iska weydina waayahan anu ma ara- arag yani meelahaasaan ku jiray wa- wax un la kala dafaa oo la- oo macnaha sid burursi iyo allah ilaa maxaa sahay iyo reer fulaan iyo waa arki jira laakiin war yaa wax tabanaya meel la leeyahay waa ii dhiman tahay aniga si waxa marka walaayadana waa ku mahadsan yihiin khayr allah ka siiya intii juhdi iyo allah ilaa maxaa sahay tab iyo dhaqaale iyo xoog iyo iyo maskax ay ku bixiyeen dadka walaa oo dhiman oo muxuu ahaay oon weli toobad keeninne ilaahay ha u toobad keenaana ilaahay ha u toobad keenaana intaasaan macnaha ku baraarujinaa waxaa kaloo marka aan walaayad soo jeedinaa een, bini aadamka macnaha qalad waa galaa haddina qalad ha gale xoogaa nafta shaydaan iyo waxbaa wax uu sheegaya fursad inay siiyaana oo toban beri hadda macnaha waxaan maqlaya toban beri ay ku dareen afarta iyo shantankii beri oo ergeedii loogu daro oo ergada loogu daray toban berina marka xoogaa waa fursadaas waa gaaban tahay inay macnaha afartan iyo shan maalmood oo kale ina macnaha ay walaayada islaamiga amiirkooda ay siiyaana Een, inta hadda meesha ka noqonayso allah ilaa maxaa sahay ayagu laftooda risaalay sidaan wixii arkeen macnaha ergeeda in waqtiga loo dheeray xoogaa waq- waqti loo dheereeya macnaha hadda toban beriyaa loogu daray aan aan macnaha maqalin afartankii iyo shantii hore way dhacday toban cishoo kalea loogu daray waa afartan iyo shan cishoo kale in la siiyo ummaddan meeshan ka noqonaysa ay macnaha laftikooda rasaalay sidaane waxay meesha ku arkeen iyo waxay la kulmeen ay kula noqdaan waaya maxaad faa'iideen halkan inta wax badanaan faa'iidnay maxaa ka mid ah waxaa badanoon faa'iidnay markii hore dad jahli ahoo dhalaam iska jibaaxaan been iska luubsa iska lunsuno oo qardajeex ku socda waaya hadda waxaa noo caddaatay xaq iyo baadil inay macnaha ay mid aheen oo hadda markii hore baadil aan ku soconaa haddana aan macnaha xaqi fahamne waayo markii hore dimuqraadi iyo barnaamij oo allah ilaah muxuu ahaay iyo qabiil iyo re- aan hadda waxaan kaaga sheekaynaya inuun qabiil anugu beesha aan ka dhashay xoogaa yar xusrug ligii aan kaaga sheekaynaya mugtahay si waxa meesha markaan tag oo hadda maanta aan imaadina waxaasba inay jirno waxa uun baadiba ay iska yihiin yaa ogaa ayaan ogaad yani marka allah ilaah maxaas ahaay een, hadda kitaabaa noola akhrinay kitaabka wax badanaa ka faaidna axaadiis badanaa noola akhri riddada waxay tahay noola akhri waxa lagu ridoobaa inay wax fudud ba yihiin annaga markii hore inay islaamnimo iskaga dhalanay oo weligaa iska joogna sida qabiilka aan iskaga aan macnaha sida qabiilkii yaa sida qabiilka inaan iskagala joognaan aan islaamnimo moodayn asalaam alla saga heeseen ها Soomaaliya diin ayaaba gaal leba waxna islaamnimada ku dhalay abahay ku dhashay abahay awoway ku dhashay annaga Soomaaliya nahay waa ku dhalanay islaamnimada saasan leeyahay annaga saasay aan aan aan aamsaneen laakiin hadda markii noola wacdi oo waxna la fahamsi oo ala ahadiista aan dhageysan oo tafsiirka aan dhageysan waxa noo soo cadaatay wax yar in lagu gaaloobi kara ama lagu ridoobi kara diintana la soo gal lagana baxa ama cadaatay دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
waa hagaag wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada dhowaan munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada aadan yabaal ayaa dowlo sharci ah loogu soo xiray wulaadda tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe dowrada oo socotay muddo toban maalin ah ayay wulaaddu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyo sidoo kale casharo ku saabsan maamulka iyo ammaanada waxaana munaasabadda ka hadlay sheekh cabbaas abuu muxamed oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kaasoo si aad ah ula dardaarmay wulaadda isagoona u sharaxay waxa laga doonayo inay u qabtaan ummadda بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهورا وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأن جزاكم الله خيرا ما حتى ما أنت يدي الله جل وعلا يا وسقناتي نأبوري نقدقي دد مسلمين نسيي نمعوين فربضا oo la soo koobi karin oo ugu horayso nicmatul islaam wal iimaan ilaahagaas ayaa u mahadininaynaa uma waxaa mahadsan jazaahum allahu khayran wulaatu lqura waaliyaashii tuulooyinka ama magaalooyinka jazaahum allahu khayran oo maanta aan u fidhinno heeritaankii dowladooda jazaahum allahu khayran sabarkii ay sabreen muddadii halkan lagu jiray jazaahum allahu khayran kow waxaa noo ah waajibaad saaxibulwalaaya qofka ahlulwalaayada ama maamulka ah waajibaadka saaran jazaakum allahu khayran ikhwaani waajibana saaran maadaama aan nahay horjooge ama maamul ama waali oo bulshadii ama raayadii horjoogto aan nahay inaan ogaano waajibka ammaanadana saaran ammaanadan inaan sideeda ku gudubno jazaakum allahu khayr waxaana looga baahan yahay marka mar walba inaan ku dadaalno ammaanadaas inaan u gudubno ilaa ahliha adul amaanati ilaa ahliha inaan u gudubno jazaakum allahu khayran kow waxaa laga rabaa ninka saaxiibulwalaayaga iltisaam biaxkaami sharica axkaamtii shariada inuu laazimo maxaa yeelay waxyaabaha wax ku maamulayo dastuur ma aha oo waxyaabihii ridida qorqoraysay ma aha waxaa wax lagu maamulaya ama wax ku maamulaysaa kutubka alle aa wax ku maamulaysa kutubka allena inaad laazimto way marka iltisaam biaxkaami sharica axkaamtii shariada intii shamlinaysay inaad laazimto way jazaakum allahu khayr qof walba intaasaa laga rabaa الالتزام بأحكام الشريعة واجب على صاحب الولاية وذلك في أقواله وأعماله وأخلاقه وعلى قربة أنت وعلى قربة أقواش هذين لقهره وحددك فريس أقواش هذين لقهره أعماش هذين لقهره أخلاق هذين لقهره ذلك إنه يكون يستدان على ربا موقع وحي ذلك أدو الشيغيس ودي أدو أتخلافته وامتحان كلوه وحصونا يا معه ذلك نوركا مما الغياء هدونا ألا جل وعلا ذلك إن هركينا وحد ما موري كرتانا مالها marka inaan ku dadaalno qof walba ah maamulka ah minii waa ilaa inaan ku dadaalno wixiina laga rabo inaan ogaano ammaanadan inaan gudno qofkiinagu ammaaneeyey marka intaas laga raba qofka oo maamulka ah ama waaliga ama goortiisa la suuray walaayada waxaa laga rabaa yambaqii an yakuuna qudwatan hasana waxaa habboon inuu noqdo dadka qudwa hasana u noqdo kudayasho wanaagsan inuu ku dadaalo nafsiisa bilbiri wataqwa qabla an yadluba dalika min araaci in raacida ka dalban raacida haddii cadaalad sameeya saa sameeya ammaanada guta aad leedahay adiguna ammaanadii gudinaynin waa imtixaan kale wey marka inaad raayada ka dalabto ka hor in naftaadii aad dhaqangeliso wey dad kale u noqoto afcaashaadii aqwaashaadii ku daysadaan jazaakum allahu khayr intaas waana laga rabaa wa min waajibaati saaxibi lwalaaya waxaa ka mid a adaau lamaana amaanada in la guto wadalika liqowlihi tacaala ina allaha yamurukum an tuaduu lamaanaati ila ahliha waidaa xakamtum bayna naasi an taxkumuu bilcadl إن الله نعم يعيدكم به مركي أمانة سقطان على الرحمة إمام تيم يا شاول ذا محمو يري أرنتا وحلقوا لسي مبني على ثلاثة شعب سيدها الأمضة وسيدها قيمضة لقوا لسي خشية الله تعالى وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الله قفك إن الله كبغو أرنت أتكوغو علس أو أتكوغو لبغن الله جل وعلا كبغ وكوف الظانيسة الله أبسيسة وكالميسة وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا إلهي أيديسة إن لعق يركو قدنو لعق يرمو لعق دوني واسكي يرتاح أقوم أقدي كارو مرك اللالوشك إيو وحا وحا سوح لديدي وترك خشية الناس dadka baqitaankood inaa inuu ka tago oo dadka hadii aad ka baqayso waa lagu eedaya qaraabadaadi waa ku eedaysa si aad yeelayso malaha waa reer reer tolkaagi reer abtiyaashaadi reer seediyaashaadi musaaharo way hagga way wax un masiibo un isku soo ururiso adoo dadka ka baqaya mara dadka hala gooyo ma aha dadka waa la xiriirinayaa salaaturraxma jirta waa la wanaajinayaa laakiin waxaa la diidaya waxyaabo khilaafsan sharciga islaamka la diidaya jazaakum allahu khayr inta aan ku dadaalno waa liibaanaynaa adduun iyo aakhira ku liibaanayna aan dadaalno cadaaladda qodobkii labaad cadaaladda aan u gudbo insha allahu tacaala cadaaladda cadaalad waxaa la sheegay alcadaala miisaan ullahi fi lard wa huwa qiyaamu ddiini waddunya wa sababi salaaxi lkhalqi wa bihi qaamat isamaawaati waalard qaala tacaala لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط عدالة ميزان الله في الأرض إلهي ميزان كيسو لكيني الدون كوي مس أرض لولك لكيني وهو قيام الدين والدنيا واتوسن الدون كي آخرة وسبب سلاح الخلق وبه قامت السماوات والأرض سلاح الخلق أبكى صوت كوكون تيو ونقد خلق marka inaan ku dadaano cadaaladaas aan oogno annagana naga rabaa jazaakum allahu khayr waxay soo dardaaramaynaa inaad ku dadaashaan jazaakum allahu khayran cadaaladda dadka raayada raayada wanaajiya maanta idinka naga aadan haddii eeb la keeno eebtu waa waana camimaysaa waxaa leeyahy waaligii tuulu hiblaay magaalo hiblaay ayaa arrintaas sameeyey eebtii waa caama noqonaysa waxaa la rabaa in alle laga baqo marka jazaakum allahu khayran in arrimahaas aan ku dadaalno dulmigana aan ka fogaano jazaakum allahu khayran dulmiga waa burburiye aad buu wax u burburinaya waa arrinta ugu haras badan wey inaan dhankeena arakada looga imaano ama walaayada looga imaado ee dhankeena burbur anigu aan keenay ama dulmi aan keenay inna jihaadkeena uu burburo waa arrin halis leh waa ikhwaan maanta islaamka meel kaga aadan inaan ishilaalino inaan isjirno inaan cadaalad samayno in dadkiina lagu aaminay ammaanadii aan u gudno jazaakum allahu khayr berri waa la isweydiinaya qiyaamo hadda adduunka la joogna waa la isweydiinaya maamulka kaa sareeya waa ku weydiinaya waxaan hagee ku dambeeyeen maxay maxay yihiin waxaan see yihiin see waa u maamushay waa lagu daba jooga alla jalla walaa aan ka baqno jazaakum allahu khayr arrimahaas in aan wanaajino intaas ayaa isu dardaarmayna waxaa kusoo gebagabaynaya inaan farno macruufka munkarkana aan iska reebno aan ka bilaabno nafteena dadka keliya raayada in la faro ma aha moogda hadiyada qolkaaga iyo camalkaaga iyo iskhilaafaan ficilkaaga iskhilaafaan waa arrin culeyskeeda leh aadna barnaamijka iska samaynaysa waxbaa waxaysanaysa dadkiina waxaa leedahay nimiya wanaag sameeya waxaa soo gudagalaysa aayaddii alla jalla wacala atamuruna annaasa bilbirri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba falaa tacqiluun marka inaan ogaano lima taquuluuna maa laa tafaluun markii carrada alle in nagu dhacdo inaan ka fogaano jazaakum allahu khayra ilaanadiisa nagu dhacdo marka qoolkeena iyo ficilkeena inuu iswaafago camalkeena inuu wanaajino dadka ugu duwaasana aan u noqono jazaakum allahu khayr inaan isku xirno arrimahaas aad aan ugu dadaalno waxaan joogno adduun wa waa ka tegeyna camalkeena aan raaci doono aan iska wanaajino camalka midka aakhirana la tagana asawey marka insha allahu tacaala waa lagu weydiin doonaa waxaan haddii berri cadaaladda cadaaladdaradaas dulmiga maxaa u samaysay arrintaas maxay ahayd macruufkaas adoo shooko leh obood leh haddii munkar aad reebi weydo ka warramnima munkarka inaad reebta la rabaa macruufkana farto munkarka la reebo macruufka la faro ina almaqsuuda bilwalaayaati fi lislaami waxaa weeye islaahu diini alkhalqi alladii mataa faatahum khasiruu khusraana mubiina maqsuudka walaayaadka islaamiga waxaa weeye qasadkoogi islaah diinulkhalqi diinta khalqiga in la wanaajiyo way waxyaabaha murtadiintan khawanada ah kafarada ah daalimiinta ah wada oo dastuurka ah oo nin nina guursanaya la leeyahay oo gabargabara guursanaysa la leeyahay khawanadan daalimiinta ah wada waxaa in laga hortago macruufka la faro oo ma ogtahay ma wadaan islaaxu diini lkhalqi ma wadaan waxaan ifsaadu diini lkhalqi ay wadaan ifsaadu diini lkhalqi ayay wadaan marka inaan iska jirno iska ilaalino kafaradan oo daalimada oo murtadiintan oo meelaha waddanka jooga nasab ahaan naga soo jeeda inaan daalimiinta aan iska jirno khaa'imiin wey dadkan aan ka ilaalino diin islaaxu diini lkhalqi alladii mataa faatahum khasiru khusraana mubiina haddii taa ka fakato ama ka tagto waxay waa khasaarayaan khusraana mubiina khasaare cad marka insha allahu tacaala adduun iyo aakhirana aan khasaarnana waa arrin khatara wey aakhira wey adduunkaa waa masraatu laakhira aan aan beeranno wanaag aan beeranno jihaad aan beeranno husnulkhuluq aan beeranno tag wallaahi aan beeranno ammaana gudasho aan beeranno macruuf farid aan beeranno munkarreebid aan beeranno cadaalad aan beeranno wanaaggaas aan beeranno dadka kiisa weyn odayga ah ee waalid aan ka dhigano midka dhallinyarada ah aan walaal aan ka dhigano dadka aan soo dhowayno diintaa waa diin linsaaf waa diin lcadaala dadka in cadaalad loo sameeyo jazakum allahu khayra inaan aad ugu dadaalno munkarkana laga reebo macruufkana la faro khasaarada laga ilaaliyo islaamu diinu lkhalqi intaasaa ku hegaagaysa waxaa hooga saaraynaa insha allahu tacaala saddexdaa qodob aan soo sheegay inaan ku dadaalno intaas saddexdii hadda aan ka soo hadlaynay aan rabnaa inaan diiradda aan saarno khaatamo aan ka dhigano aan ku dadaalno jazakum allahu khayr waxaa kusoo gebagabaynaya ikhwaani maanta bulshadii waa naga hegtiin inaad macruufka fartaan munkarka reebtaan arrintaa in cadaalad la sameeyo oo ammaanada la guto oo macruufka la faro munkarka la reebo balan soomaaha jazaakum allahu khayr ma ku balamayna arrintaa iyada anagoo wakiilka ah harakadeena ama imaamkeena amiirkeena guud awaaweyda ma ku ballanay ikhwaani arrintaas inaan ku dadaalno arrimaha intaan hadda sheegay wakiilkaanu ugu nahay inaan wanaajino oo kheerka dadka walaalano aan soo jiidno aan diinta ku soo hanuunino aan diinta barno aan ku dadaalno ballan soo maa jazaakum allahu khayr waa intaas ugu bahay asalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan askar ka soo goostay dowladda federaalk oo isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose hase ahaatee markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin toogasho ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay waddanka maraykanka askar ka tirsan xukuumadda kaabul oo lagu dilay weeraro ka dhacay waddanka afghanistan iyo sidoo kale cudurka coronavirus oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo amerikaan ah waxaana wararkaas oo idil soo gudbinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka toogasho ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday waddanka maraykanka wararkaan ka helayna waddanka maraykanka ayaa waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay waddankaasi uu ka dhacay weerar toogasho ah oo gallaaftay nolosha dad ameerikaan ah weerarka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada indianabolis ee gobolka indiana ee waddanka maraykanka waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay soo tabinayso warbaahinta waddankaas wakaaladda wararka e b oo soo xiganaysa saraakiil booliis ah ayaa sheegtay in shan ruux oo ay ku jirto haweenay ur leh ay ku dhinteen rasaas weerar toogasho ah oo ka dhacay magaalada indianabolis ee dalka maraykanka saraakiisha booliiska magaalada ayaa waxay sheegeen inay jiraan dad kale oo ku dhaawacmay weerarkan inkastooo aysan sheegin cadad rasmi ah laakiin wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in hal qof oo rag ah uu ku dhaawacmay weerarkan toogashada ah loo qaaday goobaha caafimaadka walow aysan warkaasi xaqiijin laamaha ammaanka war ka soo baxay booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay ka heleen dhammaan dadka dhintay guri ku yaala waddada adamis ee magaalada waxaana sidoo kale lagu muujiyey warka ka soo baxay booliiska walaac xooggan oo ku aadan weerarkan geystay khasaaraha nafeed taliyaha waaxda booliiska gobolka indiana ayaa dhankiisa ku tilmaamay dhacdadan inay tahay dhacdadii toogasho ee ugu darneed ee ka dhacda magaalada indianabolis in ka badan toban sano wuxuuna intaasi ku daray in toogashadan aysan u muuqan ficil kadis ah ee uu yahay weerar qorshaysan weerarkan dhiiga badan ku daatay ayaa noqonaya weerarkii ugu horreeyey ee dhaca tan iyo markii madaxweyne joe baiden loo caleema saaray inuu noqdo madaxweynihii afartan iyo lixaad ee dalka maraykanka askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu diray weeraro ka dhacay waddanka afghanistan waddanka afghanistan gaar ahaan gobolka lowjar waxaa ka dhacay laba weerar oo ay qaadeen ciidamo ka tirsan imaaradda islaamiga ee afghanistan kuwaasoo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda kaabul weeraradan ayaa waxay ka kala dhaceen deegaanada bari joorti iyo dowlad qalc ah oo ka wada tirsan gobolka lowjar ee waddanka afghanistan ciidamada mujaahidiinta imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa weeraradan waxay ku dileen afar askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul halka tiro kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen gaari ay lahaayeen askarta kaabul iyo hub ay wateen ciidamada la weeraray sidoo kale weerar ka dhacay isla gobolka lowjar ayay mujaahidiintu ku dileen sargaal ka tirsan ciidamada afghanistan iyagoona ka furtay qori uu ku hubaysnaa cudurka koronafayras ayaa afar iyo labaatankii saaca ee lasoo dhaafay soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo ameerikaan ah waddanka maraykanka waxaa laga diiwaan geliyey kumanaan kiisas cusub oo hor leh oo cudurka koronafayras ah xilli waddanka uu waxaa la hulayahay ka hortagga fayraskan dilaaga ah ee gallaaftay nolosha dad badan oo ameerikaan ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waddanka maraykanka waxaa laga diiwaan geliyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo kiisas cusub ah iyo in ka badan boqol iyo toddobaatan oo dhimasho ah sida ay ku dhawaaqday jaamacadda johns hopkins ee laga leeyahay waddanka maraykanka jaamacadda oo si joogto ah u diiwaangelisa kiisaska cudurka koronafayras ayaa maanta daabacday in gudaha waddanka maraykanka uu korona ku soo ritay bukaano gaaraya boqol iyo soddon kun afar boqol siddeetan iyo shan ruux halka tirada dadka cudurka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu dilayna ay ku sheegtay kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal ruux waddanka maraykanka ayaa hoggaanka u haya dalalka caalamka ee uu saameynta daran ku yeeshay fayruska loo yaqaano korona wadarta guud ee dadka ugu dhintay gudaha waddanka maraykanka tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay waddankaas ayaa waxay gaaraysaa afar boqol labaatan iyo sagaal kun shan boqol iyo lix ruux sidoo kale tirada dadka ameerikaanka ah ee la ildaran caabuqa ayaa waxay iyadana maraysaa shan iyo labaatan milyan toddoba boqol iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo laba ruux wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan askar ka soo goostay dowladda federaalk oo isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose askartan oo ay tiradoodu ahayd laba askari ayaa ka yimiday magaalooyinka qoryoole iyo afgooye waxaana lagu soo bandhigay deegaanka kunye barrow waxaana waraysiga idinku soo maqan la yeeshay waryaheena mahad cubayd cali magaceeye xasan sayid cusmaana leedhahaa waxaan kusoo goostay afgooy baar ismaaciil meeshaan kusoo goostay haddana waxaa joogaa kuuyin barow alxamdulilah ilaahay waa isoo hanuuniyey waa toobakeen had kabacdan ma u laabanayo ciidamada dowladda federaalka ayaa ka tirsaneed goorme ayaad ku biirtay sideese ugu biirtay yaa kugu dhiirigeliyey bal noo faahfaahi bismillaah aniga nin iska shaqaysanaya hoogii soomaalinayo ahay waa laiga dhaadhiyey iyaalaa iga dhaadhiyey waa lii jiiday markaas kabacdi sanad iyo meelahaasaa iidan ahay hadda waa ku soo bahay inuu had kabacdi ilaahay waa isoo hanuuniyey inuu had kabacdi aan u laabanin meeshii aniga raba iska mar ayaa u imaaday had kabacdan ma u laabanayo maxaad ka shaqay jirtay marka waxaa ka shaqaynaya controla joogo jira controla nin ka shaqaynaya ula shaqaynaya aniga nin askari number leh ma ahanin lacag ma qaadinayn marka waa dadkaas jidkaas wixii iskaga helaan iskaga qaadanay marka waa ilaahay waa igu soo hanuuniya hadda waa ka imaaday
wax tababara oo aad gasheen ma jiraan intii aad joogto meesha maya tababar ma qaadanin aniga control baa lagu keenay waa ka shaqayhiisa dadka lacag ka qaadaa lagu dhahay miya ciyaalka waa dadka ninka lacagta qaadaya ula shaqaynaya ninkan la joog anaa lacag ku siinaya foornka shaqayskeeda dhibkeeda iska dhaaf asaa idhaa beriima basaa i keen marka aniga dhibkeeda waa adkaysan waayo waa kusoo baxa inta aad hadda controlkaas joogtay dhacdooyinka kugu la yaabka badanne ee aad ku aragtay muddadii halkaas aad joogtay maxaad nooga sheegi kartaa wallaahi controlyaasha dadka shacabka ah dad rafaadsan waa arkay nin hoog lacag looga qaadanayo waa arkay nin oo mooto laga qaadanayo hagga iska dhig haddii intaasba adan hayan leeyahay waa arkay waa dhib badan tahay intii ummadda saas yeelaysana allah soo hanuuniya aydan aniga had kabacdi waa toobakeene meeshan uma laabanayo meel banaa walaa imaray waa ibaadaysana bis waayo meesha bis waayo had kabacdi ma laabanayo kontaroolada waxaa kamid a bajaajlayaasha lagu dilaa canshuuraa la weydiiya haddii ay dhiibi waayaan xabadaa u xigto bal ka waran weli bajaajle ama mootoorii kaloo la dilaa ma aragta jacayl oo hadda habad lagu dhufunaayo ma arkin laakiinse nin lacag hoog looga qaadanayo haddii waxaas ma haayo asiga dhahay furaha laga qaadanayo meel la iska dhigayo meeshaan ha ku taale iska dhaaf laleeyahay ninka wax asiga haynan hoog looga qaadayo waa arki laakiinse nin la dilay oo bajaaj watay hadda kahor ma arkin hadda marka markaas soo baxaysay qaabkeed uga soo baxsatay seese kuu suuro gashay inaad soo baxsato wax qorayhood la timidsa ma jiraan aniga qorayaa la imaaday boosh la-aan uu ahay qoray laakiinse waa la imaaday markii aniga soo baxsanayan hilo oo cawo ah maqraba ahayd meeshaa kusoo lugay dhowr iyo labaatan bir ayaa duurkan kusoo jira soo lugaynaya ilaahay waa isoo aruuriyay waa wax dhiba ima soo tusin lugaa ku imaaday reeda khayr badan waa haddii ilaahay idmo hadda ka hor anoo meesha joogay ninaa is dagaalnay markii aniga is dagaalnay inuu soo baha rabay waa i ogaaday waa i fishilay waa i dacweeyey waa is dagaalay kabacdi asoo hadan waa rasaas liigu dhiibay rasaastii asiga liigu dhiibay waa igu inkiray taasaa isku dagaalnay bistoolada igu qabtay bistoolad markii igu qabtay halhabaa igu soo tuura waa i gaftay ana halhabaa ku tuura waa gaftay midda labaadaa ugu elay waa ka dhacday kadib halka imaada marka kadib waxaa imaaday waa soo lugeeyay waa qaryoolaya imaaday qaryoolaya hal maalin joogay farsoolaya liigeeyey ilaa dhahdan waa halkaasaa ku noolaya hadda marka yaa kugu dhiirigeliyay inaad ka soo baxdo aniga horta ilaaha igu soo hanuuniyey intii aad hadda ku sugnayd kontaroolka wax weeraro aad la kulanteen oo dhanka xarakada shaab mujaahidiin idinka imaad ma jiraan waa weerar ah waa mar amal waa imaanayan laakiin waa magaalada geesaskeeda ciidana degan aniga ma aadayin habadda waa iska maqlayin laakiin weerar oo hadda aniga aadno oo laisku imaaday laisku dhacayo zaa'id ma arkin laakiin abu kas habadda waa iska maqlayin wax qaraxo aad la kulanteen ma jiraan maya wax qaraxe ma arkin marka dhacda intaasa aniga la kulmay ugu dambayntii marka hadda askaraad uga soo tagtay meeshaad ka imaaday maxaad ugu baaqaysaa askartaas askartaas inuu aniga wax u sheego ninkii aniga nambarka hayo si ay ka imaadaan oo isku soo dhiibaan oo islaamnimada jidkeeda soo maraan oo dhibkaas qayrkaas isku dhaafaan saasaa ugu baaqa adiga marka hadda maxaa kuu qorshaysan inaad qabato maadaama aad ka soo baxday ciidamada dowladda federaalka iskuna soo dhiibtay maamulka islaamiga ee xarakada shaab mujaahidiin aniga waxa ii suurtagashay inuu hooyaday aabahay oo u adeego beertay iska fashto oo iska joogo marka waa barnaamij ciidanimo dhaana iska dhaaf ee kusoo dhow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo inoogu bilaabaya magacaaga iyo halka aad ka soo goosatay cusmaan maxmed waa qoriliya ka imaaday qoriliya saddex saac iyo baraca niman kasoo dhabax waxaan labaada caado beriyey subaxdii doomurana imid qorwaana meesha keenay sanadkeed ku biirtay marka ciidamada dowladda federaalka laba sano ka hor ma qoryooley oo keliya unbaad ka shaqay jirtay mise meelo kalena waad kasoo shaqaysay qoryooley oo keliya meeshalaan ka shaqaynaya mar dhow oo hal sana iyo bar camalnaan ka shaqaynaya kabacdina waa iskaga soo baxaad maxaad ka shaqay jirtay marka markaad qoryooley gudaheeda joogtay suuqa hoolaha geela eh oo cashuurta meeshan ka shaqaynaya
maxaa kuu kalifay marka inaad ku biirtay ciidamada dowladda federaalka awal waa iska gala haddana waa iska soo baxmaan waaye يعني يا سبب وها يا كود رجلي أنا كبرت أقول نيدي لموجودة أنا سجلة سيسدنا وأنا اسكي صباح ما يلو قف أو إذن أو إسدشي وأجرت أذيب أو إذن كده هيس اللي بعدين كورن بالمركة دحض القارب عن وقتها هذا فرق بين العمل أو موجودة أو دول عمل مو رقمين ذاك من الشان لواحد فرق بين اللي واحد هذا هذا هالقف لا ترباحي وحول ودن سنة نكي إنك كم وشي macnaha ciidanka meesha ka dhisan waa maleeshiyaad miya ee ma ahan ciidan nidaami oo dowladda federaal ka tirsan ma ahan maleeshiyaadle waa ciidankaas dhanba adiga halkee laga soo arooriyay marka maleeshiyaadkaas ninba kas meel alas mid mid qaar meel al meesha ujeeda oo wadankiisa iskiimid waa isoo galo qorna iska qaata adiga yaa u taliya marka oo xukumo oo ay hoos tagaan in la yidhaahdaa abtigaaya calawaal in la yidhaah maleeshiyaadkaas iyaga ah marka ma qoryooley keliya unbay ka jiraan mise meelo kale oo ay ka dhisan yihiinaa jirta qoryooleyla waa meel kale ma jirta halkeed jirtay marka markii ee qoryooley dagaalka lagu soo qaaday oo dagaalka lagu qabsahay maalinta arbacada aniga ma joogin maalinta oo taleeda ayaan baxay arbacadii markaan joogo galabtii khamiisa soo gelaysaan soo gala qoryooley aniga ka waran saameyn intee la og uu dagaalkaas ku yeeshay hadalhaynta deegaanku samxay ahayd markii aad imaaday oo dib ugu soo laabatay qoryooley iyadoo subaxdii oo maxaa la jiray saddex saac oo saddex saac ee bar walaadada islaamka meesha soo galeen maxaa la jira awdii subaxdii koob iyo toban saac aswararka meesha ka bilaabdaa la sheegay si anaga maqal ahaan halay ugaad yaa hadda marka sabab u ahay inaad ka soo baxdo ciidamada dowladda federaalka ee aad la joogtay iyo maleeshiyaadkan hadda dhisan oo aad sheegaysa oo ka mid ahayd aniga la iskii soo raajin iskii tooba keenay niideey aa iska baxnay oo meeshan diintaada iskii laawo adduunyadana qabsaa niideey aan isdhahayn beledka dhan ba hadda amisom oo afrikaan tahay aa loo wada dhiiba halkiis dhanba adiga si aniga hadda qologaan siin uu soo goostay qoryooley waa la soo weerari jiray mararka qaar bal ka waran ciidamada ugaandheeska markii lasoo weeraro kuwa soomaalida miyay u gurma jireen mise xerooyinkooda isku adkayn jireen maya kuwan soomaalida eh xabad xaggooda mahe barkii oo afrikaan xaggiisa xabadda awood ay barkay kasoo badlaaban jirtay dadkaanna ayakana xabad qushmaysan jirin kuwaasaa xogaa wax oo oo dadka wentaankii ridayay ka bacdana waxa oo hadda oo dhibaata oo meesha an intii joogi soo galna ma arkan tusaale ahaan soomaalida la weeraro markii soomaalida la weeraro kuwa gaalada uma soo gurmadaan oo intay xorooyinkooda kasoo baxaan safkooda kama dagaalamaan oo uma soo biiriyaan adiga maxaa kusoo bixi jira oo qiyaastaada marka maxaa isdhihi jirtay waa maya dadkaas maba usoo gurmada adeeg hadaay mujeda dagaal culus dhac afrikaan soo baxda meesha intay kale maba usoo gurmaday mahol ka waran ciidamada shisheeye iyo kuwan dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayaan magaalada intay la eg tahay magaalada dhib waa ku hayaan laakiis waxabadooda islaasna nocabay kamaalan qashlaaskala waadikaas adeeg dad oo afar laba saacodii iska dhafraay qaadkii waxaan iska dhafraay kow iyo toban saacan magaaladkii dhacsifa maalintii waxoo iska khreebnaa haddantuu kow iyo toban saac iska haroonaa waad halkee la aadaa marka kow iyo toban saac xarada oo buundada eh aa lagu xaroodaa miya haa maxaa halkaas loo gelayaa marka maalintan magaalada loo jooga ayaa laga cabsanaya nin cawdii magaalka dheyse waxaasna malaha faraaqooda gudlo adiga yaa ka taliya habeenkii magaalada marka haddii laga baxay xararkada ka tala saacooda adiga adigu indhahagama saartay maadaama ay tiri magaaladan ku dhex jira weli ciidamo ka mid a xarakada oo magaalada dhex socda haa laba awaan markii anoo qorlaan eh anoo xaafadda gelow laashaa xanuunsan oo markas dhashay anoo socdo si nabadii iska socdeen haa anoo halteetee basoole isku wata haa meel goolad jiir masaajid meeshan kulmay waana si shacab ahaan camal waana ismoonooda wax dhibaatana iga soo garan malaha adiga marka marka xilligaas nin askariha ahayd maadaama bisooladna aa wadato nimankan miyay hubaysnaayeen mise dad caadiya wataa waa hubaysnaayeen nimanki meel masaajid oo luuqoo jiir meeshan isku qabanay ana waa istaagay yaa waayay mjida hadal ay yihiin ana waan helay waana ismoodna ka bacdaa ka waran bal soo dhaweyntaadi iyo maamuuska aad la kulantay horta maadaama aad aad liisa dhaweey waa mahadsantiin aad iyo aada liisa dhaweeyey wax hadda oo dhibaata hoo haddana oo liwhaayo oo aan sheegi kara haddana ma jiraan ugu dambeyntii marka hadda maxaad ku fikiraysaa inaad mustaqbalka samaysato maya anaga si hal mar hooyadii hadalka hadal kelimada dhan ku hadlayay oo ayay tiri had ka bacde qoro waxa la yiraha inaan garabkaygiin aan go-aankii ka gaara oo lagu dilaya qoro qaada la yiraha hataa inaan qoro qaata نيال نيدي هالمرات ما يصير تجلس فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام